wasiirka duulista hawada ee somalilan maxamuud xaashi cabdi ayaa sheegay in dub habeyntii garoonka diyaaradaha ee hargeysa sidii loogu talagalay ay u socoto wasiirka u warramaya v o eda ayaa sheegay inay jiraan dib u dhacyo yaryar oo dib u celisay sameynta howshaasi balse aanay taasi hoosha waxba u dhibeynin hase yeeshee weli ay socoto wariyaha v o eda ismaaciil xuseen farjar ayuu wariyaha ayaa waxa uu ugu warramay wasiirka magaalada hargeysa
dadka badankiisu xoggaalu ma aha shaqada halkan ka socota heshiiska kambenigan dhisaya lala galay waxaana waa wax dee dowladii maamulayso macaawano la bixiyey waxa la sameeyaa agreement baa la galaa wuxuu leeyahy terms of condition of contract wax la yahdo oo wakhtiga la bilaabayo wakhtigu dhammaynayo hadduu dhammayn waayo maxaa ku waajibaya waxaasoo dhan waxay ahayd heshiiskan sidii loogu talagalay buu u socdaa annaga qiimeyntayada labaatanka bisha juun haddii alla ka dhigay sanadkan oo ay wakhtigeeda inaga xigto ayay tahay inay na guddoonsiiyaan mashruuci oo dhammaystiran ka hor inaanu dhammaynaanu doonaynay laakiin heshiisku waxaa labaatanka juun lala galay waxaa ishortaagay dhammaystirkaa wakhtigaa hore runtii duruufo roobkii uu keenay dhulkii karashirka laga qodayo qoyey karashirkii la soo saarayay halkii maalintii shan iyo soddon gaadhi shan iyo soddon loodho waaweyn baabuurta waaweynaa loo baahnaa ayaa labaatan isugu soo ururay ama sagaal iyo toban waxyaalahaasi waxay keeneen dib u dhacaa oo wax jiniwana oo xaqiiqaa oo rasmi ah cid mashruuca kambaniga wadda ka jecel inuu hore uga dhammaado ma jiro waayo ay ku khasaarayeen hadduu sii raago cid dowladda iyo xukuumadda ka jecel inuu hore u dhammaadeena ma jirto marka waxaan odhan karaa dadka meelaha ka hadlaya ee le waxba ma socdaan ama waxba fadhiida habar fadhida legdini wax uga fudud marka horta ciddan idinkula haysa gacanta hawsha idinla wadaa gaar ahaan shirkaddan iyo wa'yo horta shirkadooda waa shirkaddii qandaraastay waxaa noo maamula kambani layaa narco consultant engineers iyagaa wixii la qabanaya qiimeeya iyagaa heshiiska kormeera iyagaa monitor gareeya iyagaa quality-gaya tayada la dhigaya jeegareeya shay wal oo lagu samaynayo garoonka hadday tahay daamur hadday tahay dhagax waa in la baadhaa waa in tayadiisa la eegaa maalin walba subax walba laab baanu halka u samaynay waxaanu laabkaa ugu samaynay in laga maarmo laabka etoobiya la geeyo markaa shaqadu runtii si wacan bay u socotaa wax ka xumina ma jiro xaqiiqdii marka ma dowladda kuweyt oo dabcan maal gelinaysay ayaa shirkaddan oo kale qayb ka ahayd in ay hesho qandaraaskan oo kale waanu wada bixinay mashruuca shirkaddan maamulaysa ee monitorin kalena waxaa weeye waa shirkad aqoonteedii leh annagu mar haddaynaan qabsan karayn lacagtii laynoogu deeqay milyuun ka mid a ayaa la siiyey shirkadda ah oo u dhiganta ten bercent haddana dhinac kale ka weydiye sacaatu wasiir dee waad warbaahinta waad la socotaa maalmahanba shilal badan dad badan baa waddooyinkan hargeysa iyo berbera inta badan berbera la isticmaalaa dad badan baa waddadaa ku dhinta oo qaarkood ay ka soo degeen garoonka diyaaradaha ee magaalada berbera maadaama garoonka hargeysa xiran yahay dad badan baa ku dhaliiloo yidhaahda dee dib u dhacan badan wuxuu sii kordhinaya shilalka gaadiidka bal dareenada markaad maxaad kaga jawaabi lahay runtii anigoo aan isdifaacayn oo u maskax furan dhaliilaha iyo muxuu ahayey iyo canaanta oo ay tahay xaq inaanu dhegaysano bulshadayda dareenkeeda iyo taloodeeda iyo dhaliilaheeda ayna dhici karto meelana laga dhaliila inay jiri karaan bini aadan baa nahay annagoo dadaalayna wax badanna qabanay hase yeeshee runtii waxaan isleeyahay abbaar saxa ma haysato doodaasi iyo hadalladaa yeedhayeedhaha ah wax bulshadu ma odhan karo dee waddana inay wada qabto qayb ka mida warbaahintu faafiso ama dad ka midihii waayo waxa aan runtii ku sababaynaya shilku dee ilaahay baa qadara wadadan berbere iyo hargeysa waxa weeye waa wadada wadnaha somalilan waa marsadii caalamiga ahee qarankan ayay geeska africa maanta marsooyinkiisa ugu waaweyn bay ka timaadaa caasimadday soo martaa intaas oo gaadhi oo etoobiya ku socda iyo intaasoo ku socda ayaa ka imanaya waxaa kaloo wadadan mara dalka jamhuuriyadda somalilan dhulkiisii oo dhammi beri buu xiga horta marka hore sida meesha waxaa garoonka berbere tagaa ma maraan oo quray oo dad halkan ka dhoofi jiro samayntani ay xanibtay ama bedeshay jahadoodii socdaalka horta ma aha dadka meesha ku dhimanaya oo keliya ummaddii somalilan oo dhan baa maraysa garoonka waxaa ka soo degi jiray diyaarada yaryar waxaa ugu weynayd illusion dad jabuuti ka keenta illusionkana waa la mamnuuc maanta haddii garoonka hargeysa sidiisii hore ismaaciil uu yahay intaa maanta ka soo degta inaan hayn kama soo degi karta horta taa dadweynaha waxaan u saxaya diyaaradii iman jiree ruushka illusionka la odhan jiray ee jabuuti ka soo jirayna waa la mamnuuca kama degaan maanta garoomada diyaaradaha waaweyn ee berbera yimaadee xagaaga dadka soo qorbajoogay soo xagaabaxana awalba berberay ka degi jireen wax illuushinka taas jabuuti ka soo qaada mooye maanta hadduu furan yahay cid ka soo degi lahayd intuba halkaasay maraya sababaha keenaya shilalku war maaha garoonkoo xidhane waxaa idin asaniskeeda la taabta waxaa ka mid a sbiidhka dareewaladu ku wadan baabuurta waxaa ka mid a wadadii oo roobkii waxyeelay oo u baahan in la sameeyo xukuumaddu way dadaashay ilaa hafa milyan baanu gelinay siisankii hore kanna waxay u baahan tahay godadii yaroo la buuxbuuxiyo baahantahay wadadii waa soo yaraanaysa in wadada la badhaaliyo dhaqaale inaynoo hello dal aynu la aqoonsan yahay maaha somalilan dal dayn heli kara maaha waa inaynu u tab samaysanaa kaasi waxa uu ahaa wasiirka duulista hawada somalilan maxamuud xaashi cabdi waxa uuna ugu waramayay magaalada hargeysa wariyaha v o eda ismaaciil xuseen farjar